gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee gobolka gabiley ee xusbiga mucaaridka ee wadani ayaa dhaliishii ugu adkeyd u jeediyey xukuumadda iyo weliba badhasaabka gobolka gabiley maxamed nuur mooge shabeel ayaa sheegay inuu xilkiisii la ambanayo oo aanay jirin wax uu ka og yahay maamulkiisa waxaanuu hadalkiisa ku tilmaamay in ay yihiin kuwa loo soo sheegay oo aanu waxba ka ogeyn maxamuud nuur shabeel oo arintaasi sharaxaad ka bixinayana waxa uu yidhi walaal way jirtay hadalladaasi uu yidhi barasaabka gobolka gabiley waxayna ahaayeen hadalla diilqaafa oo aan ku samayn amba aan ku bannaanayn xataa dowladnimada aan ku bannaanayn waayo wuxuu ka yeedhiyey amba uu ku dhawaaqay inaan gobolka gabiley ka jirin wax mucaaradi taasina aanuu shakhsiyan maxamed nuur moog ahaan macnaheeda waxaanu arkaa inay tahay dowladnimo gebigaygu ma jirto waayo dowladnimo waxay ka kooban tahay waa la yaqaanaayo shuruucdeeda somalilan haddaynu nahayna waxaynu leenahay saddex xisbi qaran labana mucaarad yihiin midna muxaafad yahay hanaanka dimuqraadiyadeedna waynu leenahay markaa dowladnimo aan intaa ka koobnayn haddii aanay jirin maanta heerkan maynu joognayn markaa xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidkaa oo laysku dheeli tiray inay dowladnimo dhaliyeen ayaanu garanaynin markuu taa leeyahay sidoo kale wuxuu xoojinayaa amba uu kaabayaaba mucaaradnimadii gobolka gabiley inay xoog u kacdo waana noo jaanis annaga dowladana lafjab bay ku tahay midda kale waxaa jirta kamaba warhaya gobolka gabiley mar wuxuu ku maqan yahay ingiriisku ku maqan yahay mar wuxuu ku kalahaa hargeysu ku kalahaa xafiiskiisa ma fadhiisto gobolka kama warhayo dhallinyarta xidhiir lama laha odayaasha xidhiir lama laha waa nin isolated ah guribuu iska degan yahay waxba war kama hayo afar yaroo inanoo la joogo oo kabaha u qaadqaado oo meesha isaga la joogo cacaawiya waxay u sheegaan ayuu biliif garaysan yahay wax alla wax arrinkiisaa ka jiraana ma jiro sal iyo raadna malaha waxa uu ku hadlay waxaa kaloon odhan lahaa xisbiga kulmiye isagaaba mucaarad isugu filan oo isagaaba mucaarad isugu filan waayo isagiibaa ishaysta dhexdiisii waynu aragnaa meeshan dadkan uu ku jiidaya uu leeyahay dowlad baa jirtan anigu ma aaminsani wax dowlad la yidhahdaa maanta laga bilaabay inay jirto dowladda muddadeedii way dhammaatay waxaanan leeyahay qod la riday quraanjada gashaa qoob dad waa halis waa qod dumay waa dowladnimo dhacday xaqna uma laha xataa iminka inay xilka sii hayaan wax xaqoo ay leeyihiin ma jirto
waxaad tidhi dowladnimo ma jirto sidan wada ognahay golaha guurtida ayaa kordhiyey muddo kordhin taasi oo labada saddexda xusbi qaran ay saxeexeen amaba ay heshiiskaasi la galeen waqtigii muddada la kordhinayay markaa ayaanu sharci ku joogin waa maxay sababtu laakiin dowladnimo ma jirto walaal wax sharci oo saxo horta uu ku joogaa ma jiro waayo muddo kordhintii layslama waafaqin waayo muddadii ay kordhiyeen kommishanku waxay sheegeen muddadii ay doorasho ku qaban karayeen bay sheegeen ee xalkoogu ahaa muddo kaloo agastray ayay gurada kaga keeneen haddana komishinku xisbiyada mucaaradku umay wada dhannayn arrintani markii la gelayay muddo kordhinta waayo xisbiga ucid waa xisbiga liciifiyey baan odhan karaa mucaaradnimada jamhuuriyadda somalilan waayo arrin kasta oo uu axsaabta mucaaradka la galo markay dhammaato dabadeed ayuu yidhahdaa arrintaasi aanu shuqul kuma lihi marka wuxuuna sharci ugu fadhiyin muddo kordhintii layslama qaadan oo sharciga ma waafaqsana wadanina si rasmiya uma ogola ucidna si rasmiya uma ogola waa sifo sharci aan ahayn maadaama aan laysla qaadan muddo kordhintaasi inkastoo aydan idinku ku kalsoonayn haddana haddii ay hirgasho maxaa tallaabeed qaadaysaa walaal horta mar walba waxaa ka horeysa in doorasho la qabto iyo in meel kale la gaadho waxaa ka horeysa danta ummadda oo ah deganaanshaha iyo nabadda annagu haddaanu xisbiga mucaaradka ee wadani nahay mar walba waxaanu ka talinaynaa deganaanshaha iyo danta ummadda markaa inkasta oo sifo sharciya aanay ahayn in doorashada la kordhiyaa haddiiba ay dhacdo inay qasab noqoto in doorashadii la kordhiyaa annagu had iyo jeer waxaanu ku dhaqmanaa oo aanu qaadan doonaa aragtida bulshada ayaanu qaadan doonaa danta iyo bulshada ayaanu eeganaa iyo deganaanshaha waxaanu qaadan doonaa jawaabta ay shacabku ka bixiyaan mana ogolin wax muddo kordhina midda kale waxaa jirta maadaama dowladda uu waqtigeedii dhammaaday cishada uu waqtigeedu ku eegyahay wixii ka dambeeya dowladnimo uma aragno ee waxaanu aragnaa boqortooyo ayaanu aragnaa okay taageerada gobolkan gabiley aad ku leedihiin intee lagu qiyaasa walaal taageerada gobolka gabiley uu ku leeyahay xisbiga mucaaradka ee wadani aad bay u ballaadhan tahay waayo waxay yaraan lahayd haddii uu cidhiidhiyado amba uu la wadaagi lahaa xisbiga mucaaradka ee kale ee ucid xisbigaasaa aada ugu yar xisbiga mucaaradka ee wadanina aad buu ugu awood wen yahay gobolka gabiley maanta waxaan odhan karaa wuxuu ka awood wen yahay xisbiga talada haya ee kulmiye waayo kulmiye isagaa dadka isnacsiiyey muddo kordhin waxyaabo fara badan oo qalalada maxaanku idhahdaye ballanqaadyo beena oo hore u qabtay oo aan u fulinin oo wax yar ka fuliyey waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa keenay xisbiga wadani inuu awood ku yeesho gobolka gabiley waxaa jirta in xusbigiinu hadallada ee kasoo yeedha xukuumadda iyo heshiisyada mar walba ay xukuumadda iyo xusbiyadu wada galaan waxba kama jiraan kuu tilmaamo adigu taasi ma la qabtaa haa walaal xisbigu wax kasta oo uu qabo amba uu fikrad aaminsan yahay anigu waan la qabaa maadaama aan ahay guddoomiyihii garabka dhallinyarada gobolka gabiley waayo waxaan u hoggaansanahay shuruucda iyo kala dambaynta xisbigu leeyahay heshiis kasta oo la galo way galaan laakiinse marka dambe waxay u aqbali laayeen xisbigu heshiis kasta oo la galo waxa wiiqaya amba xaggooga ay dhina kala dhinaani ka imanaysaa xisbiga talada haya taasaa marka heshiiska laga soo baxo dabadeed uu xisbigu u diidaa laakiinse xisbigu hadduu arko wixii lagu wada hadlayay oo dhammaystiran wuu aqbali lahaa xisbigana taana waan la qabaa heshiis walba markaad ku kalsoonaan weydaan idinku halkeed ku socotaan ama maxaa ujeeddadiinu ay tahay walaal ujeedadeedu waxay tahay oonu ku kalsoonnahay mar walba in xal degdega oo dhexdhexaada la galo in doorashada xilligii komishonku ay u cayimeen la qabto haddii la qaban waayo xilligii komishonku ay ugu talagaleen in wada hadal rasmiye la galo oo loo siman yahay oo ay saddexda xisbi u dhan yihiin walaal in la qabto muddadiina lasoo koobo oo aan muddadii laga dhigin xilliga ay dowladdu doonayso ee laga dhigo xilliga doorasha ku qabsoomi karto hadda xukuumaddu way u dhammaatay wakhtigeedii laakiin waxaad ku joogtaa muddo kordhintii golaha sare ama guurtidu uu u kordhiyey marka waxa weeyaan idinku xusbi ahaan kumana kalsoonidin marka maxaa tallaabeed qaadaysaa tallaabada ugu dambaysa ee walaalaya sharcigeennu qaadana annagu waxa weeye annagu horta ma jeclin qalalaase amba qas ka dhaca jamhuuriyadda somalilan saan horeba kuu sheegay nabadda iyo deganaanshaha ayaan anagu hogaansanahay iyo danta bulshada tallaabadaannu qaadana annagu walaalayaal waxay noqonaysaa inaanaan horta xataa hadday sii jirto haddaanu xisbiga wadaninahay inaanaan u aqoonsanayn inay tahay dowladba inaan meesha wax dowlad la yidhahdaa aanay ka jirin ayaanu annagu u aqoonsanahay
ugu dambayntii taageerayaasha xusbigan mucaaridka ee wadani maxaa fariinaad u gudbinaysa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani meel kastoo ay joogaanba madax iyo mijabo walaal waxaan u gudbinayaa in la ilaaliyo deganaanshaha in la ilaaliyo danta bulshada in la ilaaliyo dimuquraadiyadda in lagu kalsoonaado wax kasta oo sharciya oo ay gaadhaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaanan fikrad aad la qabtaan ood aaminsanaantaan tallaabada uu xisbigu qaado in la qaadi doono tallaabada sare ee ka timaada xisbiga guddoomiyaheeda in la qaadi doono wax dowlad la yidhaahdo aynu kulmiye u aqoonsannahayna inaanay jirin waayo muddo kordhidan la kordhiyey waxba inaanu aaminsanahay inaanu odaygu talinaynin ee ay gaadhay saddexdii sano ee xirsi midda kale waxaynu caadaysanay dowlad kasta oo jamhuuriyadda somalilan nin kastaa markuu xilligiisu dhammaado inuu saddex sano oo aan sharciga waafaqsanayn uu ku darsado marka walaal anigu waxaan fariin halkan dadka uga gudbinayaa inay mar walba ka horeyso danta bulshada iyo deganaanshuhu ay ka horeeyaan dan kastoo xisbigu leeyahay nabaddaa ka horeysa
cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakada wararka ee wajaale nayuus wararka gobolka gabiley Mm-hmm.